إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shil gaadiidoo khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka hargeysa iyo berbera afar askari oo jabuutiyahan ah ayaa u dhintay dhaawacyo dhowaan ka soo gaaray qaraxyo lagula beegsaday qaybo ka mida gobolka hiiraan qaraxyo iyo weeraro kala duwan oo lala egtay ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa ka dhacay gobolada banaadir hiiraan iyo jubbada hoose haweeney afduub lagu geystay magaalada muqdisho ayaa ka sheekaysay hababka ay adeegsadaan kooxaha afduubka geysta iyo wixii kala soo kulantay bulshada iyo waxgaradka ku nool magaalada xarar dheere ee gobolka mudug ayaa soo dhoweeyey weerarkii nebiga loogu arguday oo ka dhacay dhowaan dalka faransa dowladda faransa ayaa bilowday inay dalkeeda ka saarto muslimiinta kadib weerarkii lagu beegsaday nin aflagaadeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan shil gaadiid oo khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka hargeysa iyo berbera haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa sheegaya in shil gaadiid oo khasaare nafeed geystay oo ka dhacay deegaana ka tirsan halkaas shilkan ayaa saaka ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka hargeysa iyo berbera gaar ahaan doox lagu magacaabo dacar shilka ayaa yimid ka gadaal markii uu rogmaday gaari weyn oo noocyada xamuulka qaada ah gaariga ayaa waxaa saaraa arif fara badan kaas oo uu soo gaaray khasaare lixaad leh xoolaha gaariga saaraa ayaa la arkayey ayaga oo shiidmay islamarkaana wada le'day sidoo kale gaariga ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan dadkii saaraay gaariga ayaan ilaa iyo hadda wax wara laga haynin sababa ku aadan maamulka somalilan oo ilaa iyo hadda aan ka hadal shilalka gaadiidka ayaa aad ugu badan waddooyinka isku xidha gobollada waqooyi galbeed iyo waqooyi bari soomaaliya waxaana loo sababeeyaa burburka waddooyinka iyo darawallada qaar oo isticmaala waxyaabaha maanka dooriya kadibna awoodi waaya inay xakameeyaan gawaarida afar askari oo jabuutiyahan ah ayaa u dhintay dhaawacyo dhowaan ka soo gaaray qaraxyo lagula beegsaday qaybo ka mida gobolka hiiraan warkaas iyo war kale oo ku saabsan howlgalla saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay fuliyeen waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey fariisimo ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka baar sanguune ee duleedka magaalada kismaayo diryaanka hubka labada dhinac ay isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay deegaanka baar sanguune iyo nawaaxigiisa weerarka ayaa wuxuu dhacay shalay gelinkii dambe faahfaahin dheeriya kama aynaan helin inta uu leegahay khasaaraha weerarkaasi ka dhashay waxaa xusid mudan in ciidamada ku sugan baar sanguuni ay in muddo ah la kulmayeen weeraro isdabajooga oo kaga imaanaya xarakada shabaab ulmujaahidiin iyadoo askar laga laayoy kuwo kalena laga dhaawacay dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa lagu dilay nin ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ah ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa ninkan shalay gelinkii dambe toogtay dilkani wuxuu daba joogaa dilal badan oo horey loogu geystay saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaas oo muqdisho ka dhacay geesta kalena qarax ayaa xalay waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin magaalada halgan ee gobolka hiiraan dhowqa qarax ayaa waxaa laga maqlayey deegaano ka durugsan halka uu ka dhacay waxaa la aaminsan yahay in itoobiyaanka khasaare dhimasho ee dhaawac leh qaraxaasi uu ku gaaray ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada halgan ee gobolka hiiraan ayaa marar kala duwan oo hore waxay sidaan oo kale la kulmeen qaraxyo iyadoo sidoo kalena ay jireen weeraro foolka fool ah oo ay ku qaadeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin kuwaasoo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey geesta kale afar askari oo jabuutiyaana ayaa dhintay kuwaasoo ku dhaawacmay qaraxyo dhowaan ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka jalalaqsi iyo buulo berde qaraxyada ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaana goobtii qaraxyadu ay ka dhaceen ku dhintay askar ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo gaari ka mid a gaadiid ciidamadu ay wateen halka uu ku gubtay ciidamada jabuuti ayaa markaa iyagoo dhaawacyaa lasoo qaaday laakiinse waxaa la sheegayaa in afartii askari ee dhaawac ahaydba ay dhinteen tani waxay keenaysaa in ciidamada jabuuti ee dhintay meydadkooda loo qaado dalka jabuuti sida horeyba u dhici jirtay ciidamada jabuuti ayaa waxay ka barbar dagaalamaan ciidamada etoobiya gaar ahaan qaybtooda ku sugan gobolka hiiraan waxa ay dhibaatooyin ku hayaan bulshada deegaanada ay fariisimaha ku leeyihiin sida jalalaqsi iyo buulo bardee warka la xiriira dhimashada ciidamada jabuuti waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay sidoo kale qarax uu ka dhacay inta u dhexaysa jalalaqsi oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaraxaas waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah oo kuwa jabuutiyaanka ay wada howlgalaan waxaa la sheegay ugu yaraantii afar askari oo ka tirsan dowladda federaalka in qaraxaasi ay ku dhinteen daraad galab ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo marayay duleedka buulo barde shan askari ayaana dhimasho iyo dhaawac ku noqotay waxay u muuqataa in xarakada shabaab ulmujaahidiin si dardar gelinayso weeraradeeda ay ka geysanayso gobolka hiiraan haweeney afduub loogu geystay magaalada muqdisho ayaa ka sheekaysay hababka ay adeegsadaan kooxaha afduubka geysta iyo waxa ay kala soo kulantay mahad cubayd ayaa faahfaahinaya xilli weli waalidiin badan ay laayihiin carruurtooda ilaa iyo haddana nolol iyo geeri toona midna aan lagu sheegin ayaa haddana magaalada muqdisho waxaa ku sii badanaya afduubka loo geysanayo dadka waaweyn iyo carruurta kooxo rag iyo dumar isugu jira oo wata gawaari madmadow ayaa la sheegayaa inay afduubka geystaan kuwaas oo qaarkood xiriir la leh ajaanib ku sugan xerada xalan ee magaalada muqdisho maryama cabdulkariim nuur waa gabar laga afduubtay agagaarka cisbitaalka digfer balse nasiib wanaag ka soo baxsatay dadkii afduubtay maryamo ayaa ka sheekaysay hanaanka loo afduubtay iyo tirada dadka qafaashay koy anagoo waddada taagan ahaa wixii wadiyo baabuurka anaa furaa iska raacay kadib anigu wax waa arkaayo waxna waa maqlaay laakiin ma hadli karin se ii wadan ii wadan ii wadan mar damba ahaa kaaloode aade war intaa ii wadiin iska reer daaqada nin eeda gacmaha la aaday gacanta iyo soo saaraw iyo marooji madaxa warbaaxiisa ayaa uste wax oo bahal bal ku jiraan inta afar ka fur oo sanka ii saaray ani dhan mugdi xaalad mugdiya gale waxna ma hadli karin mana mana dad ma ujeedin mugdi ani dhan ku jira cabaar wadada waxay ahayd digfer markii jaamacadda dhinaceeda usoo goynayay aa waxaa raba dhinacaas inaa ka raac mooto digfer dhinaceeda wada jaam u ahay maryamo oo hadalkeeda sii wadata ayaa soo hadal qaaday siday igu suuro gashay inay ka soo baxsato labada ruux ee ku kaxaystay gaariga laba gob hal naag oo baabuurkoodaas iyo nin gadaal ku jira wallahi ani meel la igeeye ma aqaan laakiin meel oo duuraa ligeeyey kadib waaga meesha baabuurka uu banjaray baabuur marka uu banjaray kadib way degaan labadooda moobeyl ay ku hadlaayeen naa kasoo dega baabuurka waa iga soo daba imaadeen darbi waa igu dhufte naa ku labnaya baabuurkaado ile saa marka darbi igu dhufta carraa intaa qaataa indhaha ugu shub waa kasoo fogada waa guurguura cabaara soo guurguurta waa soo istaag waa dhee waa istaag waa dhee kadib waa soo orda dad aa meel fog ka arta waa kueliman iyo maqleen qofka igama soo jeesane wacararaayo wacararaayo markaa arka guryo iyo meelo dadka dhadhow yihiin sida cabaaru lugeynayo wax baabuur wax dhamma arkin kadib markii ay guriga ku soo noqotay ay sheegtay in la geeyey xarun caafimaad si baaritaan loogu sameeyo wallaahi wax waxse iila muuqdeen baash madax markaa liu dhufta aniga dhan wareero oo baash intoo furo oo sanka ii saaraayo wax dhalee ku jira markii sanka lii saaro kadib wax dhan ma ogaaneen haa waa oraayeen waxa haa dhaktar waa ligeeyey faleembooyin oo liigu duray saddex faleembo waxaa kaloo ligeeyey meel oo raajo madaxa liiga saaray seeraa waa liiga saar raajo waxaa ligeeyey sidoo kale combyutar calooshaa liiga saaray wax ma qabtay dheen waa fiicanta keliyeedii beerkeeda waa nabad qabtaa gabadhaadudaalde hadda guriga jooga waa fiicana waa nabad qabaa may wallaahi laakiin xalay ilaa iyo maanta lix saac waa isku hurdayn hadda waxa ka dambeeya waa fiicana afduubka ka socda magaalada muqdisho ayaa gaari heerkii ugu sarreeyey iyadoona maalin kasta la soo warinayo in qof weyn ama carruur la afduubtay shalay ayay ahayd markii gabar ardayad ah oo siddeed iyo toban jir ah laga afduubtay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho taasoo hadda ku jirta gacanta afduubayaasha hooyada dhashay gabadhan ayaa sheegtay inay soo gaareen warar fajac iyo argagax ku abuuray kadib markii loo sheegay in gabadheeda ay caafimaad qabto islamarkaana ay tahay nuucii ay rabeen afduubayaasha bulshada iyo waxgaradka ku nool magaalada xarar dheere ee gobolka mudug ayaa soo dhoweeyey weerarkii nebiga loogu argudayay ee ka dhacay dhowaan dalka faransiiska abuubakar ibraahim ayaa faahfaahinaya horaantii toddobaadkan magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska waxaa ka dhacay warar keligii duulnimo ah oo loogu argudayay sharafta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem islamarkaana uu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo u dhashay waddanka shiishaan kaasoo gowracay macallin u gafay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem bulshada ku nool magaalada xaradheer ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyey wararkaas ka dhacay duleedka magaalada baariis ee lagu dilay nin macallin ahaa oo sameeyey sawir uu ku aflagaadaynayo nebigeenna maqaamka sare leh ugu horayn nabadoon cabdiraxiin bacdow nabadoonka beesha ceer ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa bogaadiyey howlgalkaas ka dhacay faransiiska waan bogaadinaynaa waan soo dhawaynaynaa haddaan nahay reer mudug farxaddaas waxaan la qaybsannay islaamka walaalkaasna waxaan leenahay ilaahay jannatulfirdows aclaa allah siiyo jannada ugu sarraysa ilaahay ha siiyo bogaadin iyo hambalyayn iyo taageerid iyo farxad iyo wax kastoo qof muslim ah qofka kaleoo muslimka qalbigiisa u galaan u haynaa dhammaan dadka muslimiinta meel kastoy joogaan caaman qof kastaahu inay niyeysato sidii diinta islaamka u difaaci laheyd nafteeda ugu hur laheyd maalkeeda ugu bixi laheyd uga soo horjeesa laheyd wax kasta oo diinta islaamka dhibaato iyo dhaawac ku keenaya sidoo kale bulshada ku nool magaalada xaradheere ayaa dhankooda si wanaagsan u soo dhoweeyey weerarka iyagoona sheegay in naftooday u huri doonaan difaaca nebiga sala allahu calayhi wasalem waxaan aad u soo dhoweynayaa walaalka shahiidka ah naftiisa u huray difaaca cirdiga rasuul sal alay wasalam ee ku gowracay gaalka ee banaysta mataqana rasul alay slam jajeeskiisa aad baan u soo dhawaynaynaa aad baan u faraxsannahay annagana haddee mataqaana taasoo kale nasaara ilahay subxana tala weydiinayna asagana inuu shahaado siiyo annagana aanan ku fiirsanin cadow iyo gaal mudkuu yahaba diinta ilaahay iyo rasuulka sal alay slam cirdigiisa banaysigeeda xukunka uu leeyahay qofkaasna waa un dil deysma ma laha marka waxaan ku faraxsannahay shaqadii iyo camalkii laga qabtay ninkii nebi maxamed aflagaadeeyey in isagana la gowracay nin muslim ah una aaray nebiga caleyh salaatu wasalaam ayaana hawshaas fuliyey waana ku farxsanna insha allahu tacaala waddanka faransiiska waxaa horey uga dhacay weeraro kan la mid ah oo lagu argudayay nebiga sala allahu calayhi wasalem kaasoo uu ugu dambeeyey howlgalkii ka dhacay xaruntii hore ee wargeeska shaarle hebdo halkaasoo lagu dhaawacay afar ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha xaruntaasi war ku saabsan dowladda faransiiska oo bilowday in dalkeeda ay ka saarto muslimiinta kadib weerarkii loogu argudayey nebiga salallahu calayhi wasalam ee ka dhacay waddankaas ayaad kusoo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sare u kac xooggan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee ku yaalla magaalada muqdisho suuqa xamarweyne ayaa ka mid ah goobaha laga dareemaya sare u kacan ku yimid qiimaha kalluunka ganacsatada iibisa kalluunka ayaa sare u kacan u sababeeyey maraakiibta iyo doonyaha shisheeye ee guranaya khayraadka badda
wax soo saarkin waxa ay yareeye waxay tahay baddeena waxaa ka kulmaysanay shisheeyaa ka kulmaysanaayo khayraadkii shisheeyaa la baxaayo xilligaanoo kale malaay meel la dhigaa la wey jiray haddana doomankii doontii hal xabo laba xabo tii u fiican saddex bay keenay hadda kan marka uu siddeetii shan doolar sagaashan doolar u yahay markii hore konton doolar afartii shan doolar afartan doolar u ahaa haddana siddeetii shan doolar halkii xabo had deertaan ilaa iyo boqol doolar ilaa laba boqol ilaa laba boqol iyo konton u dhexeeya kiilada hadda waxaan gadaynaa saddex doolar bar afar doolar baa la gadaa marka xilligaan xilligaan xilligiisii ka horeeyey hal doolar bar laba doolar aa la geli jiray ilaa hal doolar badin way degan tahay laakiin doomankiiba waxay sheegayaan maraakiib oo shisheeya ah badda ah ku jiraan alxamdulilah wallaahi kabaanka malaayga beryihii hadda labadan beri oo lasoo dhaaftay malaayga aad iyo aad u urqisnaa kiilada waxaan gadaynay laba doolar iyo bar malaayga oo loo yaqaano jaadarka yuumbigana waxaan gadaynay afar doolar iyo bar jaadarka laba doolar iyo bar u ahaa laakiin maanta sarafkac oo weynaa ku imaaday maanta aawadeeda maanta malaayga waa sarafkacay kiilada maanta waxaa la gadaa afar doolar malaayga jaadarka ah yuumbigana waxaa la gadaa lix doolar asigana xeebaha soomaaliya waxaa ku sugan maraakiib iyo doonyo shisheeye kuwaasoo xaaluf baan ku haya khayraadka badda wixii soo harana sun ku daadiya xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dowladda faransa ayaa bilowday in dalkeeda ay ka saarto muslimiinta kadib weerarkii lagu beegsaday nin aflagaadeeyey nebiga salallahu calayhi wasalam mar kale iyo maxamed cali aadan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka faransiiska ayaa bilowday in waddankaasi ay ka saarto laba boqol soddon iyo kow ruux oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankaasi dowladda faransiiska ayaa sheegtay in dadkan ay ilaale ka haysay islamarkaana ay yihiin dad xagjiriin ah sida ay hadalka u dhigtay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka faransiiska ayaa booliiska ka codsaday inay waddanka ka saaraan dhammaan dadka muslimiinta ah ilawareedye ayaa sheegaya in boqol iyo siddeetan ruux xabsiga la dhigay konton iyo kow kalena la qorsheynaya in la xiro saacadaha soo socda arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan waddanka faransiiska lagu dilay nin aflagaada u geystay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxaana weerarkaasi aada ugu farxay dad badan oo muslimiin ah oo ku nool guud ahaan caalamka aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan dhegaystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa